munaasabad ay ku qalinjabinayeen toddobaatan iyo shan gabdhood oo baratay xirfado kala duwan sida dharkarinta cilaansaarka iyo sidoo kale xirfado kale ayaa lagu qabtay magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka degmada saraakiil ka socotay ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalkeena iyo martir sharaf kale nacime maxamed sheekh oo ah xogayaha ururka haweenka degmada dhuuble islamarkaana ah ururka soo saaray gabdhahan xirfadlayaasha oo madasha ka hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay tirada gabdhaha qalinjabisay iyo waxyaabaha ay barteen iyo sidoo kale caqabadihii ay soo mareen muddadii ay tababarka soo wadeen waxaan iskugu imaanay xaflad qalanjabin ah ay qalanjabinayaan gabdho ka kooban toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo shantaas labaatan iyo sideed waxay baranaysa cilaanka labaatan iyo toddoba waxay baranaysa meekaabka soddonna waxay baranaysa xarqaanka run ahaantii waxaan soo bilaabnay hooshan bishii labaad bilowgeedii ayagoo ay naga saaciideynayeen mise ay gacan naga siinayeen hay-adda afsi wasdha iyo atmis run ahaantii waxaa dhacday challenges fara badanaan soo marna way jirtaa laakiin gabdhahaasi kriteeriyadan kusoo xulana haddaan ka sheekeeyo waa gabdho deegaanka iskugu jiraan oo baahi u qabeen inay bartaan xirfadahaas gabdho i d bs ahaayeen oo ka imaadeen barakacyaasha iyo gabdho marginalised group ahaayeen oo weli baahidii qabeen anakoo mar kasta fiirinayno dadkan inay baahida u qabaan ay diyaar u yihiin inay wax bartaan gabdhahaasi maanta inay ka qalanjabiyeen saari karaan ayna ku shaqaysan karaan xirfadahoodii hadday xarqaan noqon laheyd hadday noqon laheyd haduu cilaan noqon lahaa association ma ahan shaqadeeda koowaad mise hoosha koowaad ee ka qabata deegaanka hooshan waxaa nooga horeysa howl biis building aheyd oo nabadeyn aheyd aan ka qabanay wadajir iyo tuulo burwaaqo dhanka kale maxamed xasan yuusuf oo isna ka socday hay-adda wasdha oo qayb ka ahayd taageerida tababarkan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhinacyada ay ka taageerayeen isagoona kula dardaarmay ardaydan qalin jabisay inay bulshada uga faa'iideeyaan wixii la baray gabdhaha howshan gacanta ku haayay oo w women association ah runtii dadaal iyo juhdi badan soo geliyey gabdhahan soo garab qabtay xiriiraha faraha badan ee hay-adaha iyo batnarska iyo maamulada iyo dhinac walbo dhanba la samaynayeen eena hirgeliyey mashruucaasi in maaragta uu dhaqangalo oo successful uu noqdo maantana aynu u taagannahay qalinjabintiisii iyo xafladdii farxadda badneed aan u taagannahay aad iyo aad ayaan dhammaan uga mahadcelinayaa dadkaasi kala duduwan iyo howlahaasi ay maaragta ay ka qabteen runtii xaalad adag ay ku soo shaqeeyeen annaga iyo hay-adda afsi iyo wasdha waxay ka saboodgaraynayeen maaragta macalimiinta sida loo sheegaba iyagoo in badan volontier kusoo waday oo kusoo shaqaynaya oo si mutadhawac ah howshaasi u bixinayeen yaa haddana waxaan ka saaciidaynay bal macalimiintii inay sabood helaan materialskii lagu shaqaynayay iyo qalabkii iyo agabkii maaragta ay wax ku baran lahaayeen iyagana in maaragta ay helaan waxaan rabaa ugu dambayn inaan la daardaarmo gabdhaha maanta xafladooda aan taagannahay oo si waxyaabaha kala duwan soo bartay sida taylorinka iyo makeupka iyo saaluunka bartay in waxyaabaha la barto xilligan aan taagannahay waxa ugu muhiimsan uu yahay waxyaabaha maaragta gacanta laga qabto ama practical skillska waxyaabaha la dhaho oo waxa ugu muhiimsan waa waxaad agoodaan inaad hadda maaragta si xornimo ah iyo madax bannaan aad u shaqaysataan waxaan rabaa marka insha allahu kariim wixii aad soo barateen inaad naftiinna ku anfacdaan bulshadana aad uga faa'iidaysaan aad iyo aad ayaad umahadsantihiin dhammaan gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley mukhtaar maxamed sahl oo daafray munaasabadda ayaa ku bogaadiyey ururka haweenka degmada dhobley siday kaalin muuqata uga qaadanayaan waxbaridda gabdhaha degmada muxuu ahaay halkan oo ay ku hayeen in muddoaba tababar muddo qaatay laba bilooda tababarkaasoo ay wax ku baranayeen gabdhaha degmada dhobley ku sugan waxay barayeen cilaansaarka ayaa gabdhaha la barayey waxaa la barayay sida dharka loo rinjiyeeyo oo loo qalabeeyo waxyaaba fara badanoo sida harqaanka ay barayeen waxyaabahaasoo dhan bay barayeen maanta waxay tahay xafladan aan isku nimid dhammaanteen qaybaha kala duwan ee degmada annagoo ka socona maamulka degmada dhobley qaybo fara badanoo muxuu ahaay hay-adaha degmada dhobley ka howlgala ah walaalaheen atmis oo uu nala joogo jarnaalka rashiid iyo saraakiil la socota aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dadkeeni iyo deegaankeenni oo wax la barayo maanta xafladan gebagabada ahee aan isku nimid dhammaanteen waxaan halkan u nimid in aan aragno gabdhihii wax la baray sida wax loo baray iyo shahaada qaadashadooda inaan ka soo qayb galno aad iyo aad bay gabdhaha shaqada hayay u mahadsan yihiin ee degmada dhobley